أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa shaaciyey in maamulka cusub ee gaal donald trump uu qorshaynayo sidii uu ciidankiisa ugala bixi lahaa dalka soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxda riddada ayaa saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan dalka soomaaliya gebagabada mudaxireedka xasan murtad dagaal culus oo lagu jabiyey maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan oo hawada ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka silibiyadda maraykanka ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in madaxda kooxda ardada iyo saraakiishooda ay shaqadooda ku soo koobantay boobka hantida dadka shacabka ah ay ku dhaqan magaalada muqdisho kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga mudug iyo hoggaanka dhaqanka beesha reer xaji silebaan ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas guddiga dhismaha masjidka jaamaca degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha masjidkaas iyagoona baaq u diray dadka muslimiinta ah bulshada ku dhaqan degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga gedo ayaa meel fagaaraha ku daawaday xalaqaadka filimka geedigii gurgurta gulmise gabadhaclay oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijriguna ay tahay kowda bisha rajab kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu duur korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa shaaciyey in maamulka cusub ee gaal donald trump uu qorshaynayo sidii uu ciidankiisa ugala bixi lahaa dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in ciidamada maraykanka mar kale laga saaro soomaaliya haddii donald trump uu la wareego xafiiska ugu sareeya dalkaasi tallaabadan ayaa noqon karta mid lagu yareynayo joogitaanka milatariga maraykanka ee qaaradda afrika si xoogga loo saaro gobollada kale ee muhiimka ah sida uu qoray joornaalka staribis ee kasoo baxa dalka maraykanka kana faallooda arrimaha ciidanka warbixinta ayaa lagu sheegay in dadka hagaya siyaasadda maamulka cusub ee trump ay aaminsan yihiin in soomaaliya aysan hadda ahayn mid maraykanka ku bixin karo kharashaad iyo askar dheeraad ah sida uu joornaalkan u sheegay ninka lagu magacaabo j peterfam oo horey usoo noqday ergiga gaarka maamulkii trump ee gobolada saaxilka afrika warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in musuq maasuq bahasan uu ka dhex jiro maleeshiyaadka riddada gaar ahaan ciidanka danab ee maraykanku tababaro taasi oo keentay su-aalo ku saabsan sida loogu sii wadi karo taageerada militari ee maraykanku siiyo kooxda riddada iyadoo aan la helin lamaane lagu kalsoonaan karo siyaasiyiinta u dhow maamulka trump ayaa walaac ka muujiyay in maraykanka waayi karo mudnaanta uu ku leeyahay gobolada muhiimka ah sida aasiya maadaama uu weli ku mashquulsan yahay qaaradda afrika ninka lagu magacaabo elbridge colby oo trump u magacaabay inuu noqdo ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in maraykanka uu si aad ah ugu firdhiisan yahay qaaradda afrika lagana fiirsado sida ugu wanaagsan ee loo xoojin karo joogitaanka basifiga taliska africom ee fadhigiisu yahay magaalada stuttgard ee jarmalka ayaa soomaaliya ku leh boqolaal askari oo inta badan taageero u fudiya cutubyo ka tirsan ciidanka riddada soomaaliya taliyaasha maraykanka ayaa horey u sheegay in qaabkan uu wax badan ka caawin karo la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab laakiin walaaca ka dhashay inaysan jirin horumar muuqda ayaa mar kale soo cusboonaaday warbixinta ayaa sheegtay in qaar ka mid a saraakiisha maraykanka ay ku eedeeyeen africom inay boonbooninayaan khataraha ka imaan kara soomaaliya si ay u helaan agab dheeraad ah iyadoo qaar ka mid ah qiimeynta khataraha aysan waafaqsaneyn xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta j peterfam ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in si buuxda dib loogu qiimeeyo siyaasadda maraykanka ee soomaaliya isagoo sheegay in qaabka hadda jira uu noqday mid fashil ah ka hor intaan maraykanka gelin soomaaliya juhdi dheeraad ah waa in la sameeyaa dib u eegis ballaaran oo ku saabsan soomaaliya oo ah dowlad fashilantay ayuu yidhi hadalkaas ayaa sii xoojinaya doodii hore ee ku saabsanayd in maraykanku uu u baahan yahay inuu qaato siyaasad cusub oo ku salaysan danihiisa mustaqbalka fog mahadsanid caliyare mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxdii riddada ayaa saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan dalka soomaaliya gebagabada muduxileedka xasan murtad xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaatiisha warkan haya maxamed cali cumar caananuug oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud oo xasan gurguurta loo yaqaan wuxuu sheegay inuu god ku sii wado nidaamka kooxda riddada islamarkaana ay wajahayaan mustaqbal mugdi ah isagoona tusaale u soo qaatay afghanistaan iyo suuriya islamarkaana saadaaliyey in masiirkooda uu sidaa noqon doono ninkaas odaga waddankan ceelu ku ridayaa meeshuu ka tuurana meel soomaali ay ka sheekeynn ay ka sheekayn doonto ay noqonaysaa dalkii ninkan odaga ha laga badbaadiyo anaga ujeedkeena kaas waa sababto waxaan aaminsannahayba ninkan odaga wax laga dhexlaba in la waayo sidii afghanistan ka dhacday ama ka dhacday syria ka dhacday oo kale waddanka inay ka dhacdo marka wadada hadda ay ku socoto day kusii socoto dadka soomaaliyeed way tashanayaan go-aanana la gaari doonaa gacantaana laga qabanaya xasan sheekh maxamed isagoo sii hadlaya ayuu murtad caananuug waxa uu soo hadal qaaday fashilka siyaasadeed ee ay dhex dabaalanaysa kooxda riddada iyo qorshayaasha liita ee xukuumadda xasan gurguurta ay ku wajahaysa arrimaha dibadda xildhibaan caananuug ayaa shaaciyay in siyaasadaha uu ku dhaqmaya xasan gurguurta ay yihiin kuwo ku socda wadda qarjajeexa isagoona tusaale u soo qaatay hadalladii isburinayay madaxa kooxda riddada soomaaliya ee ku aadanaa etoobiya wuxuuna muujiyey in gurguurta uu ku dhex lumay masaalixda dowladaha shisheeye ee isdiidan sida etoobiya masar iyo eliteria maya maya maya lama noqon karno dunia dunia heshiis lama noqon karti fiir etoobiya iyo meesha la yidhahdo masar waxay isku haystaan webiga niil qorshahoodii hawshooda annaga waa naga weynta dowlado ayaga is haysta si adiga heshiis ula noqoneen suuragal say ku tahay inaad qaahireen heshiis la ahaato addisaaban heshiis aad la ahaato asmarana heshiis la ahaato feri midaan rabaa inaan kuu sheego hogaamiyaha haddii uusan qorsho lahayn jidkuu doo jidkuu qaadaba meeshuu doonuu geeya horta waxaa keenayana qorsho la-aanta feri haddaadan qorsho lahayn jidka etoobiya haddaad qaadana waa qorshahaada ilaan qorsho ma lihi qaahira haddaad aadana waa dantaada asmaraha haddaad aadana waa dantaada marka xukuumadda u hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud aniga waxaan aaminsanahay xukuumad qorshole ma aha marka sidaa darteed maadaama ay qorsho la-aan yihiin mee jidkay qaadaanba qorshahoodaa ku jira wax suuragalena maaha in wasaaraddii arrimaha dibadda sababana loo dira wasiir dowlihii wasiirkiina loo dira qaahira madaxweynihiina uu jooga asmara hadee wax waa la awaa saddex dowladooda isdiidana isku dan ahayn in madaxweynihii iyo wasaaraddii arrimaha dibadda loo kala qaybiyo haddee qorsho xumo waaye marka meel allaala meeshuu doono ayuu iska aadayaa hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyada oo madaxweynaha kooxda riddada uu wajahaya mucaaradyo xooggan oo kaga imaanaya xubno ka mid a kooxdiisa sababa ku aadan siyaasad xumadiisa iyo fashilka dhinaca maamulka ah ee uu wajahayo mahadsanid abu xasaan dagaal culus oo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka salbiyadda maraykanka ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan howlgallo kala duwana lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa inoo haya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha salibiyadda maraykanka ayaa xalay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa yimid kadib markii kolonyada murtadiinta ee kismaayo ka soo baxay oo maraykankana hawada sare uu ka taageerayo ay isku dayeen in ay soo weeraraan deegaanka beerxaano oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka kismaayo laguna maamulo kudhaqanka shareexada islaamka dagaalka markii uu muddo kooban socday waxaa murtadiinta u soo degay dayaarad helikobter ah oo goobta ka qaaday meedadka iyo dhaawacyada murtadiinta iyadoona weli aan si rasmi ah loo xaqiijinin tirada dhimashada iyo dhaawaca ee diyaaradaha helikobterka xalay ay ka qaadeen goobta dagaalka ugu dambayntiina murtadiintii duulaanka soo qaaday ee diyaaradaha maraykankana hawada ka taageerayeen ayaa iyaga oo jabay waxay dib ugu laabteen magaalada kismaayo sidoo kale gelinkii dambe ee shalay ayay maleeshiyaadka murtadiinta ku jabeen duulaan ay ku soo qaadeen deegaanka beerxaano waxaana dagaalkii shalay looga dilay hal askari oo murtad ah laba kalena waa looga dhaawacay dhanka kale wilaayada banaadir howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen agaarka isgoyska ifka xalane ee magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsanaa sirdoonka riddada oo halkaas ku sugnaa waxaana laga dilay mid ka mid a maleeshiyaadka halka mid kalena laga dhaawacay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxaay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada qoryooley oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayada shabeellada hoose dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah khaniimaduna waa laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda geesyada towxiidka ee ka jihaadaya bariga afrika ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid rabbaani xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in madaxda kooxda riddada iyo saraakiishooda ay shaqadooda ku soo koobantay boobka hantida dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho haddaba warbixinta warkan waxaa hayaa walaalka marwaan maxamed murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha sida weyn u mucaarasan kooxda riddada ah ee soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan gurgurte ayaa sheegay in siyaasiyiinta iyo madaxda riddada ay noqdeen kuwa hanti raadis ah markay xeelka qabtaan aysanna waxqabad lahayna wuxuu sheegay murtadkan in murtad weliba markii uu xeelka qabto hamigiisu yahay halkii uu dhaqaale ka samayn lahaa rol model hadda waxaa noqday maxaa ka heshaa dowladda intee dhadhac leh intee wax laga leeyihiin aniga meeqaa iigu jirto dhul ma heshe qandaraas ma heshe ma qaadatay maxaa haysataa waxa dhanba luqadda xataa narratifeka discushanka doodaha hadda socdao dhan waxaa waaye hebelaa wax laga qaataa hebelaa wax bixiya hebelaa wax hela adi maxaa kuu soo dhaca adi dheeraad maxaa haysaa waa meeshii la rabay in naf iyo maal iyo wakti iyo maskax iyo juhdi la geliyo waayo ayadaa wax laga raadinaya wuxuu sidoo kale weerar afka ku qaaday siyaasadda arrimaha dibadda ee kooxda riddada ee xasan gurgurte taasoo uu sheegay inaysan lahayn mowqif oo maalin walba ay isbeddesho wuxuu si gaar ah u soo qaatay qaabka siyaasadeed ee kooxda riddada ay ku wajahday etoobiya taasuu sheegay in maalin weliba kooxda riddada go'aan cusub qaadato sidoo kale murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in hadda ay macno beleen jogooyinka kooxda riddada la qabto oo uu sheegay inaysan macno badan lahayn dowladaha markaa isqabannay ajnabiga ah oo etoobiya ugu horrayso aw diblomaasiyaddeenni maanta hadalaa maqle beri mid kalaa maqle beri mid kale ku-xigaa maqle beri dama mid kalaa maqle ayagana hal hadal bese ku hadlaayaan hal hadal bese haystaan balaan rabnaa sekuur ah riyaala bal ah sustainabal ah halkaasay la taagan yihiin meel kale ma u dhaqaaqaan annaga maanta waa cadow beri waa saaxiib beri ma arki karno ilmaheennay laayeen dadka ayagaa ugu fiican naftay noo hureen annaga annaga la isbabeddelayno because ma lihin dee capacitigii capacity wax kuma xulnaba dee hadda xataa xililkii dowladda waa macno beeleen maxaa xil weyn qof haya xil yar ugu dagaa ii sheega idinka qof xil weyn haaya oo dad soo doorteena xil hoos u degaa muxuu ugu degaa ma inuu he-dad soo dhisa dal miya marka dambe waxaa la arki doonaa ra-isul wasaare agaasima raadinayo markaasay ku dhammaan doontaa meesha ku socda diblomaasiyaddeenii macno ma leh ciidamahan oo idil waxay imaanayaan xilliga raqaqobka siyaasadeed uu ku sii dhexbaahayo siyaasiyiinta iyo madaxda kooxda riddada ah ee soomaaliya kuwaasoo hadda khilaafkoodii uu gaaray meeshii ugu sarraysay waad mahadsantahay marwaan kulan wadatasha ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga mudug iyo hogaanka dhaqanka beesha reer xaaji sleebaan ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida uu ku warramayo cabdiraxiin sheekh cali
shirkan wadatashiga ay isugu yimaadeen waxgaradka jufada warfa oo ka mid ah beesha reer xaaji saleebaan ee degta wilaayada islaamiga mudug shirkan ayaa waxaa looga arrinsanayey aayaha beesha reer warfa oo madmadow soo kala dhexgalay iyadoona laga wada heshiiyey arrimahaasi oo dhan shirka ayaa waxaa garab socday dowlad diini ah taas oo ay ka wada faa'iidaysteen odayaasha iyo waxgaradkii reer warfa ee ku tashanayay muddada shanta maalin ah shir ka dhacay magaalada camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug kadib waxaa laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob waxaana goobta ka akhriyey maxamed ibraahim jaamac kow adkaynta ku dhaqanka shareecada islaamka labo beeshu waxay xalisay wixii khilaafaad dhexdooda ka jiray saddex beeshu waxay isla qaadatay inay isla bixiso diyada caaqilada ah si waafaqsan shareecada islaamka waxgaradka warfaa waxay ugu baaqeen dadka beesha ka soo jeeda in ay u hoggaansamaan qodobada ka soo baxay shirkan waxaan caddaynaynaa annagoo ah beesha reer warfaay khaasatan reer camaaraad iyo carro kala duwan inaan ku heshiinay diyadii caaqilada ahayd oo gaartay konton ilaa wixii ka badan inaan wada bixinno annagoo cali iyo aadanba ah kadib markii wax badan reer warfaa isku dhegdhegeen sidii wax loo bixi lahay jameecada u timid oo ree- beesha reer warfaay walaayadu juhdi weynay ku bixisay beesha rawe khilaafkeeda ilaahay ajar ha ka siiyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa ka soo baxay juhdigii ay ku sameeyeenna heshiis wanaag iyo sharaf leh ayaa ka soo baxay diyooyinkay qaybsadeen waxay ku qaybsadeen wixii ay u dhasheen cali iyo aadanaa la yidhaahdaa konton diyo ah ay beesha reer warfaay oo dhammi isugu imaanaysa cali iyo aadan wixii ka hooseeyana cali iyo aadanay u kala qaateen raallay ku noqdeen naqiibka reer warfaa axmed maxmuud foolfooley ayaa isna goobta hadal ka jeediyey dowladaas baan soo qaadanay shan maalmood waxaa dhinac socday shir u dhexeeya beesha reer warfaa beesha reer warfaa waxay ku heshiiday in ay qaataan kuna dhaqmaan shareecada islaamka wax kasta oo umuurahoodaana ay ku xalliyaan shareecada islaamka waxaa la isugu keenay in ay markhaati ka noqdaan ummadda boqolka qof kor u dhaafaysa oo wujuuhdeena ka muuqata walaayada gobolka mudug mahadu ha ka gaadho qayb bay ka ahaayeen shirarka waa mahadsan yihiin ayaguna bacdamaa allah sida ay soo xuseen walaalahay ciddu laba beelood ayay u dhalatay labadaa beelood inay magta isla bixiyaan ayay ku heshiiyeen waaliga wilaayada islaamiga ee mudug ayaa kelimad ka jeediyey madasha shirka wadatashiga reer warfaa ayaa kula dardaarmay in la adkeeyo qodobada ay ka soo saareen shirkani jasaakum allaahu khayran waxaan wada dhegaysanay bayaankii ka soo baxay aragtidii la uruuriyey ee beeshu ay yeelatay bayaankii ka soo baxay iyo aydaadiisii bayaanka warfaayo sidaad u soo saarteen wakhtiga aad geliseen aad u soo saarteen inaad u fulisiin waa dardaarmi lahaa beeshu waa beel weyn gobollo kala duduwanna waa degan tahay waxaan leeyahay marka wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu wilaayada islaamiga ee mudug ayaa u taagan heshiisiinta dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada iyo la dagaalanka murtadiinta iyo gaalada duulaanka ku soo qaaday deegaano ka mid ah wilaayadaas guddiga dhismaha masjidka jaamaca degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha masjidka iyagoona baaqu diray dadka muslimiinta ah yaasir maxmed ayaa si ambaqaadaya dhismaha masjidka jaamaca ah ee abuubakar sidiiq ee degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan oo meel dhex maraya kana kooban saddex dabaq ayaa waxaa si weyn uga qayb qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan guddiga dhismaha masjidka jaamaca ah ee abuubakar sidiiq ee degmada ceel cali ayaa ka warbixiyey dhismaha masjidka oo meel dhex maraya kana kooban saddex dabaq anigu waxaan ka mid ahay odayaasha degmada ceel cali gaar ahaan masaajidkii hore ee ceel cali ayaan mu'adin ka ahay baahida waxaa keentay masaajidkan in aan bilaawno baahiyaa keentay baahidaasoo ah masaajidkiiyoo duqoobay asigoo roobka soo daynaayo asigoo yaraaday intaas markii isukaan qabatay waxaan damacnay in masaajid cusub aan dhisinno oo masaajid weyn oo jaamic ah kabacdi dhulkii ayaan raadinay nin walaale ee degmada ceel cali dadkii deggan ay ka mid ah ayaana siiyey dhulna siiyey dhulkii asiga ahaay ayaan ka bilownay masaajidkan masaajidkan ee hadda dhismihiisa uu noo socdo cabir ahaan waxa uu ka kooban yahay soddon ber soddon waana saddex bayaano oo qaybta dhexa ay tahay haafadabaq loogu talagalay dumarka masaajidkan dhismihiisa waxa uu socdaa muddo shan bilood ah wuxuuna marayaa shubka bayaanada labaad wuxuuna ku taagan yahay tirir oo keliya ee ma laha wax derbiya waxaana loogu talagalay naqshad ahaan masaajidka inuu yeesho laba minaarad sidoo kale barxad weyn goobo weesaqaad iyo musqulo qiimaha guud ee injineerku noo sheegay ee masaajidkan inay ku baxayso waa lacag dhan lix boqol oo kun oo doolar hadda waxaa baxday laba boqol oo kun oo doolar waxaa dayn oo nagula leeyahay oo hadda taagan waa toddobaatan kun oo doolar guddiga ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga iyo guud ahaan caalamka inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhammaystirka masjidka jaamaca ah ee degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan anigoo ka mid ah odayaasha degmada ceel cali waxaan maanta taagannahay dhismihii masjidkii cusbaa ee abubakar sidiiq ee degmada ceel cali heerkaas hadda uu walaalka warbixiyeyna waa marayaa dadka deegaanka waa dadaaleen waxaan ka codsanaynaa culayskaas inay muslimiinta naga caawiyaan insha allahu tacaala allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir masaajidada waxaa dhisa qof iimaan leh oo ilaahay rumeeyey aakhirana rumeeyey nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna ninkii masjid ilaahay dartii u dhiso wax yar baa ha ahaadee ilaahay jannada ayuu guri ugu dhisaa walaalayaal marka waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan dhismaha masaajidka abubakar sidiiq ee saddexda bayaana ka kooban ee degmada ceel cali insha allahu tacaala ciddii masaajidkaas wax ku caawinayso nambarka nagalala soo xiriiri karo lacagtana noogula soo tuuri karo hormuud iyo somteelba leh waa fura sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo siddeed haddaan mar kale ku celiyo waa fura sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo siddeed hormuud iyo somtel ama e dahab e e v z mahadsanid yaasir ugu dambayntii bulshada ku dhaqan degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday xalqaadka filimka geedigii gurguurtay guul ama gebi dhaclayn oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib xasaam carafaad ayaa inooga warramaya halkan waa fagaaro ku yaala degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo oo uu martigeliyey daawashada qaybo ka mid ah xalaqaadkii shanta ah ee mu'asasada alkataa'ib ay ka diyaarisay fashilkii xamladii murtad xasan gurguurta uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah oo loogu magacdaray geedigii guurguurta guul mise gabadhaclayn qaybo ka mid a bulshada ku dhaqan degmadan ayaa u soo daawashatagay si ay ugu indhaqabowsadaan jabkii uu la kulmay murtad xasan sheekh maxamuud idaacadda islaamiga andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde iyadoona ay weydiisay siday u arkaan xalaqaadkan ay daawadeen filimka aan daawanay wuxuu ahaa filimkii musalsalka ahaa oo ay soo saartay alkataab kuna saabsanaa geedigii gurguurte guul mise gebidhaclayn waxaa ka muuqatay gebidhaclayn baa ka muuqatay iyo guul uu gaaray islaamka ka muuqday iyo khasaaro iyo rubci iyo argagax iyo been ku dhacday gurguurta iyo geedigiisii iyo horumar uu gaaray muslimku si guud anigana qalbigayga iyo maskaxdayda iyo aragtidayda lama soo koobi karo ah waxa aan meeshaan ku arkay wax aad loogu farxo oo aad loola yaabaan meeshaan ku arkay waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala guushaas inuu noo siyaadiyo gaaladana jabka iyo hasiimada uu u siyaadiyo waxaan ku daawanay filim qiimo badan oo ka turjumayay wixii dhacdo ahaa oo kufri loo geystay ilaahay baa ku mahadsan iyo meeshii u dambaysay iyo guuldaradii iyaga la gudboonaatay iyo guushii u soo hoyatay islaam ay u kala tahay xaqa iyo baadilka sida uu u kala sareeyo ilaahayna u kala tilmaamay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaah kaasaan ku daawanay marka alxamdulilah waa wuxuu kala kulmay horta khasaaro lama ilaawaana oo taariikhdiisa baalmadow ku qortay islaamkana waxay u noqotay guul lama ilaawaan islaamka u noqotay mid caadaas sara gaysay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah magacay cali xuseen sangalare degmada elcadirow wuxuu kala dinaa marka daawaday filifil eed in cajiib badiyey ani eed muslimiinta ankaraaxaysayaan gaaladana argagihayaanka daawaday marka muslimiinta nay balahaa ini muslimiinta ku farxiyaan jihaadka soomaaliya bariga afrika ku dhahasooda ini marlama jibaariyaan oo gaalada miin iyo raablesa hatumaan guurguurtaa samiindhiina guun igabadhacleen oo inshaa khasaari muslimiinta mabelanamir kasii rogaan aniyo inshaa marbun kugaabin dagaalka guurguur sunabelana toobashahda toobashahna wayte saxdaad argaad kusidoro ee muslimiinta insha allah keengala doona mujaahidiina ragga al-shabaab oo balam aad ilaahay beecla galli waana marnaba kunii jaba doonaa aniyo adowga jabdiirsi anoo murtina leh saatumaan degmada ceelcadda ee wilaayada gobolka gede haa waxaan ku daawaday filim aad iyo aad u qiimo badan waxaa si gaara isoo jiita walaahi murtadiinta iyo gaalada waxaad aragta lagu dhigaya walaalaha mujaahidiinta ku dhigaayaan guurguurtana waxaad aragta fagaaraha ka sheegaya markasta cagta la marinaayo jawaabteediioo cad la siinaayo waad aragta meel kastoo weerar iyo ama gaalo kastoo kufaar kastoo soo dirsato oo asaga laiska soo horumarinaayo loogu abaalgudayana waad aragta meel kasto walaahi si adag iyo adag baa loogu falceliyey wuxuu xaaqin marnay ama wuxuu soo afjari kara ma lahan meel kastuu joogan asaga ayaa lasoo afjaraya insha allah biidin illaah guurguurtana wax kastuu fagaaraha ka sheegayana haddee jawaabteediioo cad mar kasta la siinaayo muqdishuu joogaa insha allah madaxtooyadan la wareegi doonaa biidin illaah taxanaan ayaa si weyn looga daawaday fagaarayaal kala duwan oo ku yaala wilaayaadka islaamiga iyo dhammaan dalka soomaaliya waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landaluusa xilligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu